sideeda waxaan isidaynaa innaga federaal systemku dadku waa ku degayaa laakiin hadde haddii federaalkii uu xabad iyo xoogaa dhib keenayo inaan ayada xataa dib u fiirino wey haddii ilaa yidhaah waxaa loo baahan yahay meeshaan dadka kan heshiiskii disembar aan siixinay ayaan ku sheegnay saamaynta ay ku leeyihiin dalkan xasiloonideeda iyo dadaalka loogu jiro in soomaaliya lagu soo dawaalo nabad waarta marka runtii ayaan darawey waxa dhacay waa ka tacsiyeynaynaa dadkii ku dhinta oo dhan intii dhaawacantayna wixii dowladda federaal ahaan aan la qabanayna waan la qabanayna haddii la yidhahdo maanta waxaan kusoo koobaya waxa weye asaaska waa labadaas qodob meeshaan ma jiro ciidan saddexaad oo aan qofna kontaroolin oo meesha wax ka samayn kara ciidamada hubka haysta waxa ay ka tirsan yihiin puntland iyo galmudug iyagana waxaa la rabaa runtii inay muujiyaan xakamayn buuxda meeshaan xabad damaysa isa ka dhicin